aan ku bilownay hanti dhowrka sharci dejinta gobolka minnesota ayaa warbixin ay ka soo baxday waxa ay qortay in baaris uu codsaday golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota kadib markii lasoo wariyey in xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta soomaalida ay boqol milyan oo dollar dhacaan lacagtaasina laga yaabo inay u tagto kooxaha argagixisada ee soomaaliya ku sugan haddaba sida ay dacwaddu ka soo bilaabatay iyo wixii lasoo maray ayaa wariyaha v o eda ee minneabolis waxa uu ka wareystay maxamuud mascade maxamuud nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka minnesota
runtii baaritaankan wuxuu ku saabsanaa barnaamijka daykerka ama loo yaqaano xanaanada caruurta barnaamijkaasayta oo maaragtay oo baarlamaanka ama golaha wakiilada loo soo bandhigay inay jirto wax isdabamarin ah ama inay jirto maaragtay lacaga oo loogu talagalay shacabka inay isticmaalaan oo daryeelka maaragtay caruurta yar in loo adeegsaday lacagtaas loo diray dad oo argaxiso ah oo wadanka laga saaray boqol milyan oo dollar taasay taba ahayd muhiimadda maanta baaritaankii maaragtay loo soo bandhigay wixii ka soo baxay baaritaanka oo baarlamaanka ama golaha wakiilada ama baarlamaanka oo dhan guud ahaan loo soo bandhigay warbixintaas ku saabsan inaysan jirin lacag boqol milyan oo dollar oo lagu tuhmaayey in loo diray dad argixisa ah oo soomaaliya joogo oo la adeegsanayo isdabamarin barnaamijka daykerka oo lacaga dad soo galeen oo wadanka ka saaray taasaytana maanta waa la caddeeyey inaysan jirin waa sidaad sheegtay oo boqolka milyan inaan argaxiso loo dirin la caddee laakiin sidoo kale waxaa la sheegay in wax isdabamaris ay jirto lagu kacay oo lacag gaaraysa ilaa iyo shan milyan ilaa iyo lix milyan oo la musuq maasuqay arrintaa haddaad ka waranto arrintaas waa mid horta la hubo oo dhowr qof oo soomaali ah oo lagu dacweeyey oo maxkamadan la keenay oo lagu eedeeyey ee maxkamadda ku caddaysay inay jirto dad wax isdaba mariyeen khaasatan barnaamijka loo yaqaano jaalkeerka ama xanaanada caruurta arrintaasaytana waa mid maaragtay oo oo warbixinta hadda loo soo bandhigay golaha wakiilada ama baarlamaanka ay ku jirtay runtii waa ilaa shan ilaa lix milyan mana aha sidii maaragtay eedayntii ugu horreysay lasoo gudbiyey boqol milyan oo dollar in isdabamarin ama maaragtay si oo nidaam ahayn dadkii ay ku qaateen khaasatan golaha ama daycare centerada ee soomaalida ay leedahay middan waxay caddaynaysaa maaragtay inay sidii jawaabtan u bixinay golaha wakiilada ra-iisul baarlamaanka iyo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga oona hogaaminayo ay ka bixiyeen warbixin guud ee odhanaya tan waxay tahay mid oo islaam naceeb ah oo maaragtay loo baahan yahay in laga fikiro markii maaragtay baaritaan oo ku sallaysan dad khaasa ah in baaritaanka maaragtay loo adeegsado ama dowladda loo adeegsado arrintaas bay jawaabta ka bixiyeen runtii wixii maaragtay qalad ah in la saxo waa muhiim qofkii maaragtay ka faa'iidaysanaya dowladdu way u furan tahay oo shaqaysanayo ganacsato ah oo nidaamkana fulin karo qof loo diida ma jirto laakiin waxyaabaha laisdaba marinayo waa mid maaragtay oo tooshka lagu hayo si gaar ahaan soomaali haddaan nahay kiiskan markii bilowgii uu bilaabanayay amaba gulihiin uu baaritaan ku sameynayay ka dhalatay warbixintii fox news oo sii daayay ee lalahaa soomaali fara badan oo gobolka joogta ayaa argagixisada lacag u dirta lacagahaas ay diraanna waa kuwii dowladda ugu tala gashay in caruurta halkan joogta lagu daryeelo halkaa ay kasoo bilaabatay sheekadu markii hore dad fara badan oo muslimiina oo gobolka degan khaasatan soomaaliduna waxay ku tilmaameen baaritaankan hadda gulihiin uu sameeyeyba inuu asalka ku hayo islaam nacayb adiguna hadda waxaad carabka ku dhufatay inay sidaasi jirto maxaa marka ka gol ahaan aad doonaysaan oo tallaabaa inaad arrintan ka qaadaan marka runtii horta in lala dagaalamo wixii maaragtay soomaalida liid ku ah inaan maaragtay maalin walba miiskan u fadhino aan difaacayna bulshadayna khaasatan waxaa loo baahan yahay hay-adda oo daryeelka caafimaadka iyo adeegaha bulshada inay keenaan barnaamij oo toos ah sidii maaragtay lacagahan oo dadka ay qaataan ma aha soomaalida keliya hay-ad kasta oo lacag ka qaadato in nidaam loo sameeyo oo hadhowti eedeyn meeshay ka bilaaban sababto wax isdabamariskan iyo waxaalaan la tilmaamayo wax si deg deg lagu caddeyn kara ma ahan
hadda waxaad ka mid tahay golihii sharci dejinta qof mas-uul oo la doortay baa tahay haddana soomaali baa tahay maxaad kula talinaysaa marka jaaliyadda soomaaliyada ku dhaqan halkan khaasatan dadka ka shaqaysta barnaamijka daryeelka caafimaadka mararka qaar ay dhici karto in wax isdaba maraan anigoo maaragtay ka mid ah xubin ka tirsan d h s ama loo yaqaano daryeelka caafimaadka iyo adeegaha bulsha guddigaas baan ku jiraa guddigaasaytana khaasatan arrimahan ka wada tashanno waxaa weeyaan sidee baan maaragtay dadka maaragtay adeegyada u baahan caafimaad ha noqoto ha noqoto maaragtay adeegaha maaragtay bulsho iyo dayker ama maaragtay xanaanada caruurta runtii waxaa loo baahan yahay inaan horta qofkii markuu ganacsiga bilaabayo inuu ka fikiro siduu u adkeyn lahaa nidaamkuu ku shaqaynayo midda labaadna maaragtay iskaashi bay u baahan tahay qofkii maadaama keligiisuu yahay meelna kuma gaaraysid runtii waxaa loo baahan yahay dad iskaashanayo iska warhayo isdifaacayo dantoodana ay ku gaari karaan fursaddan qof walbay u furan tahay laakiin haddii maaragtay tafaaruq ay dadka maaragtay wada shaqaynaynin oo nidaamkii loogu talagal lagu shaqaynaynin mar walba dhibaataa maaragtay kala kulmaynaa sidaa darteed waxaan oran lahaa walaalahii soomaaliyeed ka faa'iidaysta barnaamijyada maaragtay oo adeegaha bulshada iyo sidii aan nidaamkii aan u xoojin lahayn aan ku guulaysan lahayn taasaytan anaga noo taallaa difaacaanayta aan samaysanayno waxaa muhiim ah hay-adaha inaan la shaqayno wixii dhib ah aan ka hortagno
kaasi waxa uu ahaa mudane laga soo doorto gobolka marisoora maxamuud nuur oo isagu xildhibaana waraysigaasina wuxuu siiyey maxamuud mascade